sida saara duqaanka beerta xaamidigaas odayaasha kale ee dhaqanka mingarboodka beesha xaamidigaas dhallinyarada ciidanka beesha xaamid haweenka dhammaantiin waxaa laskooda salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan idinku soo dhaweynaynaa magaalada taleex ee uu ka furan yahay shirweynaha khaatimo laba oo maalmahan soo socda la furayo insha allahu biidnillahi kariim inu ka furmi doono si rasmiya magaalada taleex specially hoolkan aynu joogno loo sameeyey ama loo diyaargareeyey in shirweynaha dhulbahanta uu ka qabsoono mar labaad baan idinku soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay kusoo dhowaada madasha shirka beesha xaamidugaas aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin ilaatabkiina waanuna ku faraxsannahay runtii in badanna weydiisto weynay markaa farxad gaara bay nala tahay maanta inaad timaadaan oo ku timaadaan ismadii ciqaashii odayaashii dhallinyaradii ciidankii culimmadii haween intaba aada iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sidaynu ognahay shirweynaha khaatuma laba barnaamijkiisa xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo amniguba wuxuu u dhexeeyaa beelaha s c cid gaar u maamulan karta ama deegaan uu gaar u yahay midna ma jirto waanu aragnayo qaybtiinga xoolaha waad wadataan waadna ku mahadsantihiin intaa kadib runtii waxaa muhiim ah waanu ididejinaynaa shirkaa qayb baad ka tihiin haddeerna waxaan ku soo dhaweynayaa ugaasbaar xalag haweenka odayaasha guddiga faatimato ee wada joogta shirka ballaaran ee faraha badan ee xoogga badan ee aan maanta ka hore laysugu iman ee sharafta badan waxaan ku salaamayaa iyo dibaddaarada ka yimi ee wafdiga ah ama kaajaaliyadaha ama shirkii ka dhacay england oo ahaa khaatumo one oo halkan maanta khaatumo two abuuray oo ka shaqeeyey waxaan ku salaamayaa qur-aanka cadadkiisa afar iyo tobankiiyo boqolka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa farxad weyno ballaaran nua maanta madashanaanu nimi annagoo caafimaad qabna ee aanu nimi ee ilaahayna keenay inaanu ku talagallay inaanu saami ballaaran ka qaadanno waxaa la qabanayo ee wanaagsan ee dalka loo qabanayona qayb libax ka qaadanno baan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa ilaahana keenay waxaa dhaqanku ahaan jiray geed caanale in lagu shiro geedka kan iyo dhirkii lagu shiri jiray ee ballaarnay oo caanahan ahaan jirtay sannadaha laguma shirin geedkan sida wanaagsan loo quxiyey kuraasta la dhigay hoolka kan eeaa sideed boqol ilaa kun qaada iyo haweenkooda dadka waftiga ah ballaaran qaadi kara waxaan ugu mahadnaqaynaa maanta shirka kan oo laysugu yimi oo saa laysugu calol xaaran yahay oo walaala ah oo doonaya ayahooda inay ka tashadaan maanta ka hor anigu ma joogin konton iyo afar sanaan shaqaynayey kontonkaa iyo afartaasa nooc kastaan ku shaqeeya kii ugu farxad badnaa ee ugu ballaadnaa ee ugu wanaagsanaa ee ugu muuqaal roonaa maanta haddii alla igu sumay amriga igu sumay waa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaah baan ugu shukrinaqayaa maanta igu sumay waxay soomaalidu ku maahdaa dadku ay tiraahdaa soomaalida ku maamaahda dadku waa horiyaha iyo dibiyo iyo dibiyaha iyo horiyo dad horta ka wanaagsan dib u noqday iyo dad dabada ka xumaa oo hore uu kacay waa haliyo horiyo dadkii horta ka wanaagsanaa iyo dadkii horta dabada ka xumaa ee horta ka wanaagsanaa iyo kii horta ka xumaa ee dabada ka wanaagsanaaday labadaasaas dhaafay waxaynu ahaan jiray dad wanaagsan oo sharaf leh oo qurux badan oo la ammaano oo maanta beriga ruusku qaatay xornimada isu taagay iyo inagu isumid bayna kun iyo sagaal boqol iyo kowdii sagaal boqol iyo kowdii ayaynu bilownay halgankan maantaan waktiga aynu joogno waa aragtaan intaa halgan baynu ku jiray inaynu xoogeennii iyo awoodeennii iyo sharafteenii iyo qiimaheennii keenay malkan suudan keenay ilaah baanu ugu shuulnaqaynaa waanu ku shuulnaqaynaa kaalin weyna waanu ku qaadanaynaa annagu dadka waa ugu sokaynay maanu fogayn laakiin kaalin baan ugu fura annaga xagga iyagaa meel hoose oo yaanugu furaa waxaanu lahayn dadka soo wada sogotiya xagga kaalaynka soo wada maro inta annagu dhigay waxaanu ku jiray in dadkuna soo wada maro oo aanu ogaano oo ilaalino oo mar haddii annaga nala soo marayo waxba galbeedka laga imanayo hobka laga imanayo taasaanu annaga dib noo dhigtay noola dhigin wax kale waana usoo horreyn karay inaanu u dambayno dadka ilaalino nabadgelyadiisa iyo wanaagiisana iyo sharaftiisana way habboonaatay waxaanu leenahay waa maalin wanaagsan waxay loodhan jiray beligii calanka la qaatay soomaaliya maanta maanta maanta waa maalin weyne maanta maanta maanta maanta madaxeen banaane maanta maanta maanta maanta waa maalin weyne maanta maanta maanta maanta madaxeen banaane maanta